bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna xubnaha labada aqal u matalaya galmudug ayaa soo saaray tallaabadii xildhibaanada ka tirsan dowlad goboleedkaasi qaadeen iyadoo kala fadhiga baarlamanka uu xihan yahay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ayaa tallaabo horumar leh ku tilmaamay qaabka ay u dhacday doorashada guddoonka baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa iyagoo bogaadiyey dhammaystirka inta ka harsan dhismaha dowladnimo munaasabad lagu taageerayay doorashada guddoonka baarlamanka soomaaliya ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo qaybaha bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka norway ayaa lagu qabtay maslo ee xarunta dalkaasi wafdi ka socda wasaaradda gaashaandhigga iyo warshadaha ee dowladda federaalk ah soomaaliya ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalka turkiga wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo saraakiil ka socda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku guulaystay in la kala qaado maleeshiyaad ku dagaalamay deegaanka gadoon ee gobolka galgaduuda munaasabad lagu daahfurayay xafiiska hay-adaha iyo socdaalka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada beled xaabo ee gobolka gado siddeed iyo afartankii saacee lasoo dhaafay ayaa dalka koonfur afrika waxaa lagu dilay saddex qof oo muwaadiniin soomaaliyeed ah xilli ay ku sugnaayeen goobahooda ganacsi akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa wadnaha lagaga qalay cisbitalka weyn ee suudaan ee caasimadda dalka khartuum waa habeennimo jimcaha warkeenii oo fidsan xubnaha labada aqal u matalaya galmudug ayaa kasoo horjeestay tallaabadii ay xubnaha ka tirsan dowlad goboleedka dowlad goboleedkaasi ka qaadeen iyadoo kala fadhiga baarlamanka uu xiran yahay warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya sacdiye maxamed xasan xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya u matalaya dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa kasoo horjeestay tallaabadii ay xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedkaasi qaadeen iyadoo kale fadhiga baarlamaanka galmudug uu xiran yahay war-saxaafadeed kasoo baxay xubnaha labadaasi aqal oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray warbaahinta qaranka ayaa lagu yiri mudanayaasha labada aqal ee dowlad goboleedka galmudug laga soo doortay shir ay isugu yimaadeen maanta waxay walaaca ka muujiyeen xaalada xasilooni darada siyaasadeed ee kasoo korartay dowlad goboleedka galmudug taasi oo abuureysa qalqaliyo jahawareer hor leh xili deegaanada galmudug ay ka jirto daruufo adag oo isugu jira abaaro iyo colaado mudanayaasha labada aqal waxay iyagoo dhowraya madax banaanida hay-adaha dowlad goboleedka galmudug shuruucda iyo dastuurka galmudug ixtiraamayana golayaasha kala duwan ee maamulkaasi isla markaana garowsan mas-uuliyadda ka saaran horumarka iyo ilaalinta xasiloonida galmudug waxay ka digayaan falalka xildhibaanada galmudug qaarkood iyo dad danaystayaal ahay sida ay hadalka u dhigeen ay horboodayaan ee lagu abuurayo qaska iyo qalalaasaha kuwaasi oo ay muuqato inay lidi ku yihiin jiritaanka iyo horumarka galmudug ayna ka faa-iideysanayaan dad cadow ku ah horumarka iyo xasiloonida galmudug war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri mudanayaasha labada aqal ee qaranka u matalaya galmudug waxay si cad uga soo horjeedaan tallaabadii tiro xildhibaano ah taariikhdu markay ahayd tobankii janaayo sanadkan labada kun iyo todobiyo tobanka shir ay ku qabteen xarunan xaruntoodii ahayna iyadoo kale fadhigii baarlamaanku xirnaa ayna ku andacoonayaan inay xilka uga qaadeen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug taasi oo ahayd mid lagu degdegay siyaasadeysneyd dastuurka reer marsaneyd islamarkaana ay gadaal ka riixayeen shakhsiyaadana iyo damac siyaasadeed leh oo u bareeray inay majaxaabiyaan dowlad goboleedka curdinka ah ee galmudug ee dadka galmudug ay wada og yihiin dhibka lagu dhisay iyo weliba qiimaha ay ugu fadhido falalka nuucan ah haddii aanan si wadajir ah looga hortegin waxay abuuri karaan qalalaaso siyaasadeed oo ku fidi kara dowlad goboleedyada kale xili dalku ku jiro doorashooyin mudanayaasha labada aqal waxaay soo dhaweynayaan wadahadalka u furmay xildhibaanada galmudug iyo madaxweynaha kaasi oo aan rajeyneyno inuu wadada u xaari doono isfahan iyo wada shaqeyn horseedi doona xasilooni siyaasadeed oo dhex marta xildhibaanada iyo weliba madaxda galmudug iyadoo mudanayaasha labada aqal ee heer federaal ay diyaar u yihiin inay kaalin muuqato ka ciyaaraan tallaabo kasta oo lagu xalinayo tabashooyinka xildhibaanada gabagabadii ayaa war-saxaafadeedka waxaa lagu yiri waxaan waxgaradka reer galmudug hay-adaha kala duwan ee maamulkaasi ugu baaqaynaa ilaalinta shuruucda iyo dastuurka u degsan galmudug iyo in laga wada shaqeeyo horumarka iyo weliba baraaraha shacabka galmudug iyadoo aan adkaynayno lagama maarmaannimada in xooga aan isugu geyno gurmad u sameynta dadka iyo duunyada abaaruhu ku habsadeen ee ku nool deegaanada galmudug taasi oo ka turjumaysa mas-uuliyadda aan ummadda u hayno iyo dareen bini-aadanimo
qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ayaa tallaabo horumar leh ku tilmaamay qaabka ay u dhacday doorashada guddoonka baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa iyagoo bogaadiyey dhammaystirka inta ka harsan dhismaha dowladnimo waryaheena maxamed nuur maxamed ayaa warkaasi noo faahfaahinaya xildhibaan bafaysal maxamed cumar dhalxa iyo maxamed jaamac labaale oo ka mid ah xildhibaanadii hore baarlamanka soomaaliya oo ka qayb qaadanaya barnaamijka kulanka toddobaadka ee ka baxa tv-ga qaranka ayaa ka hadlay doorashooyinkii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho iyagoo sidoo kale faahfaahiyey howlaha kale horyaalla baarlamanka soomaaliya mas-uuliyiintan ayaa ku booriyey mudanayaasha baarlamanka inay waajibaadkooda gutaan islamarkaana ay ka dhabeeyaan mas-uuliyaddii ay u dhaarteen oo ah inay ka shaqeeyaan danta guud rofeysar maxamed cumar dhalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamanka soomaaliya iyo maxamed jaamac labaale oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ku-meel gaarka ayaa bogaadiyey qaabka ay u dhacday doorashada baarlamanka guddoonkiisa runtii howl muhiim ah oo taariikhdu gashay wax badanna dadka soomaaliyeed ay u hanqaltaagayeen howshaasi sida ay kusoo dhammaato inay noqoto mid maaragtay ay mahadiyaan waajibaadka markaa naga saarnaan haddaan nahay xildhibaano soomaaliyeed ee iyagu dadka soomaaliyeed ka rajo qabay in waajibaadkaasi culus ee saaran inay kasoo dhalaalaan ayaan filayaa inay shalay noo ahayd maalintii ilaahay nagu garab galay inay howshaasi sharaf leh noogu soo dhammaato waxaana mahad iskale rabbiga maaragtay subxaanahu watacaala kasokow dadkii howshaasi iyagana qeyb muhiim ka qaadanayay hadday tahay hay-adaha amniga ee dowladda maaragtay soomaaliyeed shaqaalaha runtii baarlamanka iyo howlwadeenadiisa bahda warfaafinta ee barnaamijka si toosa adduunka kuwa u tabiya iyo kuwa si dadban u tabiyaba intaba runtii dhammaan intii ka qeyb qaadatay inay si habsame ay noogu dhammaato doorashadii guddoonka baarlamaanka anaga uga mahad celinayno shalayto waxaa iyo doraadba labadii doorashaba waxaa qabsoomay howl qaran oo aada iyo aada u qiimo badan waddankana sharaf u ah dalkana muuqaalkiisa aada iyo aada u bishay baarlamaanka waxqabadkiisa iyo sidii looga fadhiyey iyo siday wax u doorteen iyo siday isu doorteen ay aada iyo aada u qurux badnayd oo caalamka iyo soomaalida iyo cid kastaba ay ahayd arrin taariikhi oo sharaf weyn soo jiiday taas oo dhammaan dalkoo dhan dowladoo dhan iyo shacabkuba ay doorashada qofba qaybtiisa ka qaadanayo laga wada qayb galay sidoo kale waxay labadan mas-uul ee xildhibaan brofesor maxamed cumar dhalxa iyo maxamed jaamac labaale ka hadleen howlaha haatan horyaalla baarlamanka soomaaliya ee u diyaargarowga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyagoo sheegay in baarlamaanka looga baahan yahay inay iska kaashadaan horumarka islamarkaana ay iska ilaaliyaan wax kastoo dibudhac u keeni karaa danta guud taasoo beddelkeeda looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan horumar iyo wanaag hor dadka soomaaliyeed ha gartaano inuu yahay mooshin soo jeedin xildhibaanada loo siinayo xorriyad fikirka ay qabaan inay keenaan ma in madaxweyne lagu eryaayo ma in xukuumad keliya maartay xilka looga qaadayo ra-iisul wasaare dadkii waxay kaga dhegan tahay maanta mooshinaa la keena hadii la yihahdo talowyaa la eryayaa ma gartaya haddaan dhimanayna xataa ha hadlina haddaa wadankii o dhan oo la qaadanayo iska aamusa haddii xataa madaxda ay ku takrifalayso awooddii qaranka iska aamusa ilan mooshinka waa waxa iyaga lagula dirirayo ee wax dadka ay doonayaan laftirkooda ee inay baarlamaanka ay xildhibaanadu ay oga adag yihiin oo dhan bay saas tahay marka dadku waxaa inta xanuunka lahaa dhibtay inta ay u arkaan dhibta ayaa ku badatay oo dhibta mooshinkii oo dhan looga carar marka waxaan aniga uga bixi karaa dadkana kalsooni looga heli karaa in wixii danta dalka iyo dadka ku jidha mooshinka keliya lagu ekaysiiyo oo loogu daneeyo oo hadda kadib mooshinka dadku jeclaado baarlamanka soomaaliya ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxa ay doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenadiisa iyadoo haatanna loo diyaar garoobayo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed nuur maxamed shariifka
munaasabad lagu taageerayey doorashada guddoonka baarlamanka soomaaliya ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo qaybaha bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka norway ayaa lagu qabtay magaalada oslo ee xarunta dalkaasi waxaa warkaasi nooga soo diray xasan saciid rasto doorashada guddoomiyaha baarlamanka ee soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa ka qabsamay dalkeena soomaaliya ayaa si xoogan waxaa loogala socdaa qurbaha qurbajoogtaasi qaar ka mid oo dalka norway degan ayaa u diraya hambalyo iyo bogaadin guddoomiyaha baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari mar kale loo doortay guddoomiyaha baarlamanka dowladda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ku dhowaad labaatan sannadood ka mid ahaa jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka norway ayaa si gaara ay jaaliyadda norway ugu riyaaqeen ka mid noqoshada uu mar kale ka mid noqday hoggaanka ugu sarreeya dalkeenna soomaaliya
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay soona dhaweynaynaa go-aanka ay qaateen xubnaha golaha baarlamaanka ee tobnaad iyaga oo doortay guddoomiyihii baarlamaanka tobnaad maxamed cismaan jawaari awalan iyo aakhiran waxaan u hambalyeelaynaa golaha shacabka guddiga qabanqaabada doorashada oo u sarreeya boqore iyo mataqaanaa professor bayle waxaan leenahay weldon shaqo fiican bay qabteen oo ummadda soomaaliyeed ay u hayeen intaa kadib waxaan u hambalyeynaynaa dalkasta waxay leedahay qof lagu ammaano maxamed cismaan jawaari oo reer norway ah inuu markii labaad kusoo laabto kursiga hogaanka baarlamaanka soomaaliya sideed sano oo xariir ah inuu mataqaanaa ummadda soomaaliyeed u noqdo hormuudna waxay noo tahay farxad haddaanu nahay jaaliyadda reer norway khaasatan maxamed waxaan ka sugaynaa in uu ololihii ummadda soomaaliyeed ugu jirtay inay soo noqoto dowladnimadii iyo isfahamkii siyaasadeed ee dhex yaalay siyaasiyiinta inuu halkii ka sii wado siina tobajibaaro si ay u soo baxdo dowlad taya leh mateli karta shacabkeeda ka qaadi karta meesha ay baahida ummadda soomaaliyeed maanta ay taalo magacigu waa qaasim cabdinuur cadceed waxaan ku noolahay dalka norway magaalada oslo maalinta doorashadii ka dhacday soomaaliya lagu doortay mar labaad guddoomiyihii baarlamaanka jawaari waxaanu leenahay waanu soo dhaweynaynaa hambalyo baanu leenahay aad baana maarata arrintaas waxay u ahayd arrin aad u muhiim ahay u ahayd guddoomiyaha doorashadiisuna yani aad baan usoo dhaweynaynaa sababaha aanu ugu faraxsannahayna waxay tahay inaanu mar walba aanu ka fogaano maalin walba nin cusub oo aan shaxda fahminin in dib lago la keeno afar sano oo dambe intuu wax fahmayo inuu magaranaysaa maalin walba dibdhac ay nagu noqotay marka nin cusub oo haddeer intii uu imaan lahaa waxaa wanaagsan kuwii hore oo meesha fahmay oo baarlamaanka iyo shaqadiisa iyo agriimantarigii la galay iyo shaqadu say u socoto qof sheekada fahmay in loo daayo ayaa wanaagsan dhammaantoodna waxaan jeclahay raggii hore oo meesha joogay inay dib usoo laabtaan oo la yidhahda shaqadan lagu kala tegi mayo dhammaystira haddii aan la idmo sidaasaan yani mataqana aragtidayda aan qabaa soomaali ahaan waxaan halkan naga hambalyeynayaa guddoomiyaha baarlamaanka mister jawaari oo ku guulaystay mar labaad xilka baarlamaanka soomaaliya waxaan rajaynaynaa inaad qabyadii dhammeed aad dhammaystiri doontaan adigii iyo maamulkaagaba asalaamu calaykum
wafdi ka socda wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalka turkiga waxaa warkaasi mar kale inoo faahfaahinaysa sacdiye maxamed xasan wafdi ka socda wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo howlo shaqo u jooga dalka turkiga ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalkaasi turkiga wafdigan uu horkacayo xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane abuukar maxamed daahiye iyo rugta ganacsiga soomaaliyeed iyo ganacsato soomaaliyeed ayaa kulan muhiim ah la qaatay dhigiisa dalkaasi turkiga kulankaasi oo ka dhacay xarunta wasaaradda ganacsiga iyo canshuuraha ee dalka turkiga waxaana goobjoog ka ahaa kulankaasi siyaayaha safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga cabdulqaadir maxamed nuur iyo madaxa xafiiska ganacsiga safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga yuusuf axmed xasan jeego kulanka ayaa waxa ay uga wada hadleen labada mas-uul sidii la isaga kaashan lahaa horumarinta ganacsiga ee labada dowladood iyo inay soomaaliya ay ka go-an tahay inay wax la qaybsadaan walaalahooda turkiga iyadoo dhinaca xoqyahana uu soo dhaweeyey dhammaan codsiyada walaalahooda soomaaliyeed ay u diyaar yihiin inay kaalin buuxda ka qaataan dhammaan dhaqdhaqaaqyada ka jira dalka soomaaliya waxa uu ballan qaaday in horumar xagga xirfadooda aqooneed sare loogu qaadaya ay u sameyn doonaan shaqaalaha wasaaradda ganacsiga soomaaliya islamarkaana ay ka go-an tahay inay soomaaliya maalgashi dhan kasta ah ku sameystaan dowladda turkiga sidoo kale wafdigan inta ay ku guda jireen booqashada xarunta wasaaradda ganacsiga iyo canshuuraha dalka turkiga waxaa kaloo kulan muhiim ah ay la qaateen agaasimayaasha wasaaradda ganacsiga iyo canshuuraha dalka turkiga iyo weliba ku-xigeenka xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda ganacsiga iyo canshuuraha dalka turkiga iyadoo warbixino muhiim ah ay isdhaafsadeen labada dhinac ee soomaaliya iyo turkiga gabagabadii kulanka ayaa waxaa la isku afgartay dhammaan qodobadii laga wada hadlay iyagoo halkaasi ay ku wada saxiixeen xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda ganacsiga ee soomaaliya iyo ku-xigeenka xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda ganacsiga iyo canshuuraha dalka turkiga waxayna qodobadaasi ka koobnaayeen ilaa iyo lix qodob sidoo kale waxaa casho sharaf loo sameeyey wafdigii u horkacayay xogeyaha joogtada ah iyadoo cashadaasi goobjooga ay ka hayeen ku-xigeenka xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda ganacsiga dalka turkiga iyo agaasimayaasha wasaaradda inta ay socotay cashada ayaa waxaa la isku soo qaaday in qeybaha ugu muhiimsan ee ganacsiga ka jira dalka soomaaliya maalgashi dhow ay ku sameysan doonaan ganacsatada turkiga ah iyo dhammaan rugaga ganacsi ee ka jira soomaaliya waxaa kaloo ay sheegeen in la furi doono wada shaqeyn dhow oo ay wada yeeshtaan rugaga ka jira dalka turkiga gaar ahaan waaxda rugaga gobolada dalka turkiga waxaa aada u soo dhaweeyay wafdi ka socday dowlada soomaaliya ugu dambeyntii xogeyaha joogtada ah ayaa ka codsaday in loo fududeeyo ganacsatada soomaaliyeed inay ka furtaan dalka turkiga maqaayado hoteelo iyo waxyaabo lamid ah waxaa kale oo uu ka codsaday intii lagu guda jiray cashadii sida ay ganacsatada soomaaliyeed wax uga dhoofsan lahaayeen dalka turkiga iyo in sidaasi si lamid ah ay wax uga soo dhoofsadaan ganacsatada turkiga soomaaliya iyadoona mudane abuukar maxamed daahiye uu xaqiijiyey inuu leeyahay dalka soomaaliya kheyraad fara badan loona baahan yahay in laga faa-iideysto kheyraadkaasi
wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo saraag saraakiil ka socda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku guuleystay inay kala qaadaan maleeshiyaad ku dagaalamay deegaanka godoon ee gobolka galgaduuda maxamuud cabdi diirshe ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo saraakiil ka socota qeybta koob iyo labaatanaad ee xooga dalka ayaa si rasmi u guuleystay inay kala qaadaan maleeshiya beeleed maalmihii lasoo dhaafay ku dhex mareen iyo dagaalo deegaanka gadoon ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya haatana waxaa socdaa inay is arkaan cuqaashii iyo waxdaradkii labada dhinac waxaana mar dhow lagu dhawaaqi rabaa heshiis xabad joojina oo rasmiya kadibna waxaa ka dambeyn doonaa wadahadaladii lagu kala qaadanayay diyooyinka iyo wixii dhacay sida loo xalin lahaa
wafuud ayaa gaartay deegaanka marka yaa kamid a wafuudaas
wasiirada waxaa kamid ah wasiirka deegaanka wasaaradda shaqaalaha iyo shaqada dowlad goboleedka galmudug maxamed nuur diini iyo wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka dowlad goboleedka galmudug axmed saafaale iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan qeybta koob iyo labaatanaad ee xoogga dalka ayaa gaaray oo waftiga ka mid ah
waa gartay marka qaabka loo kala qaaday maleeshiya beeleedka faahfaahin ma laga bixiyey
markii horeeto waxay la kulmeen qayb ka mid ah ciidamada meesha istaa fursanayay ee maleeshiya beeleedka ahaa dadkii ay fahmayeen ee wagarnayay ay yaqaanaan sidoo kale la kulmeen kadibna waxaa lagu qanciyay inay ka tagaan meeshaan oo waxaa la soo geliyey magaalada gadoon qaybta kaletana iyana waxaa lala kulmay dadkii iyakana is yaqaaneen ay garanayeen qayb ahaana ay segeen kadibna waxaa lagu qanciyay iyagana inay ka tagaan meesha wax ka dhaceen waxaana markaas kadib hadda wadafiya oo kulan uga socdaa magaalada gadoon waxgaradkii labada dhinac iyo mas-uuliyiintii galmudug ka socotay
munaasabad lagu daahfurayey xafiiska hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda soomaaliya ayaa lagu qabtay degmada beled xaawo ee gobolka gadow cumar xasan cali ayaa warkaasi noo faahfaahinaya degmada beled xaawo ee gobolka gado ayaa muddo shan iyo labaatan sano kadib ah dib looga howlgeliyey xafiiskii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha si loola socdo dhaqdhaqaaqa dadka xuduudda ka soo gelaya iyo kuwa ka baxaya iyadoo munaasabadda furitaanka xafiiskaasi ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda socdaalka dowladda federaalka iyo hay-adda socdaalka ee jubbaland iyo maamulka degmada gudoomiyaha degmada beled xaawo maxamuud xeyd cismaan oo ka hadlay furitaanka xafiiska hay-adda socdaalka ayaa sheegay inuu kusoo beegmay xilli aada loogu baahnaa islamarkaana dadka deegaanka ay si aada uga faa'iidaysan doonaan xafiiskan waa arrin loo baahnaa oo deegaanka baahi weyn baa ka jirtay meeshaan boodharka dhinaca kenya waad aragteen inta uu noo jiro konton tallaabo wax ka yar buu noo jiraa dadkii baasaboorada watay oo dibadda ka imaanhayey ama waddanka soo galahayay ama ka baxahayey dhib weyn bay ku qabaan runtii meel ay ka gudbaan ay ka qaataan safar dheer bay u galahayaan arrintaas marka ilaahay mahad uga sugnaatay haddii dowladda federaalka iyo jubbaland oo wada socdo maanta immigrationkii degmada baled xaawo la furay aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wafdiga ka socda dowladda federaalka ah iyo kan jubbaland intaba waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah cabdisalaan xasan xuseen madaxa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in xafiiskan uu muhiimad gaar ah leeyahay maadaama lala socon doono hadda wixii ka dambeeya dadka isaga gudbaya xuduudda beled xaawo iyo mandheera oo ah meel dadku ay si aada isaga gudbaan waxaan filayaa xafiiskani waa xafiiska ugu muhiimsan isaga iyo xafiis hore oo aanu kasoo furnay magaalada dhoobley waayo waa laba meelood oo xuduud ku yaala oo weliba xuduud irmaan ah oo dadku ay isu socdaan oo mar walba laysaga gudbo dhibkayna haystay awal wuxuu ahaa dhanka kenya waxaa jiray immigration shaqaynaya laakiin dhinaceenna kenu ma uusan howlgelin marka waxaan aada iyo aada ugu faraxsannahay in aan maanta xafiiskii degmada xafiiskii socdaalka ee degmada beled xaawo aan maanta halkan xadhigga kaga jaray wixii maanta laga dambeeyana uu howlgeli doono haddii ilaahay idmo xafiiskaas oo daba socday xafiisyo kale oo aanu soo furray sida xafiiska dhoobley iyo xafiiska doolow madaxa baarista iyo kormeerka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka cismaan sheekh xuseen mursal ayaa uga mahad celiyay dowlad goboleedka jubbaland sida hay-adda ay uga gacan siiyeen furista xafiisyada laga hirgeliyey deegaanada xuduudaha ah waxaan rabaa maanta markhaati ka noqda inaan markhaati ka noqda in uu furan yahay oo uu shaqaynaya xafiiska hay-adda socdaalka beled xaawe inuu shaqaynayaa markhaati ka ah jes maxaan waxaan rabaa inaan idiin sheega adinkaa shaqaynaya meeshana adinka ayaa iska leh waddankana adinka ayaa iska leh waddanna markaad rabtaan inaad aragtaan oo aad rabto waddankaani inuu maxaan ku dhahdaa aada soo gasho ood rabto inaad waddankaani ogaado aada ogaato waxaa laga fiiriyaa immigrationka hadduu immigrationka uu yahay mid aada u hooseeya ama daciifa uu yahay waddankaasi wuxuu markhaati ka noqonayaa inuusan waddan hoose oo oon jirin uu yahay laakiin immigrationka hadduu adag yahay dadka kale aan ka idiin imaanayo oo dibadda ka imaanaya ama maxaan ku idhahdaa ajaanibta waxay ogaanayaan waddankan waddan la leeyahay oo la ilaalsanaya hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe ku howlanayd dadaalla dib loogu howlgelinayo xafiisyadii ay ku lahayd magaalooyinka xuduudaha si loola socdo dhaqdhaqaaqa dadka dhinaca xuduudda ka soo gelaya dalka iyo kuwa ka baxaya iyadoo hay-addu hadda soo gebagabaysay wejigii koowaad ee dib howlgelinta xafiisyadaasi kadib markii laga furay degmooyinka dhoobley doolow iyo beled xaawo cumar xasan cali siddeed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay ayaa dalka koonfur afrika waxaa lagu dilay saddex qof oo muwaadiniin soomaaliyeed ah xilli ay ku sugnaayeen goobahooda ganacsi waxaanu ka wareysanay waryaheenna ku sugan koonfur afrika cabduqaadir axad aada u mahadsan tahay soomaalida ku dhaqan koonfur africa oo inta badan lagu dilo oo laguna booho ayaa wararkii ugu dambeeyay afar iyo labaatankiisa haddii aan kasoo qabanno waxaa lagu dilay saddex muwaadiniin oo xiliyadaasi ku jiray goobtoodii ganacsi kana shaqaynayey gobollo kala duwan ee labada gobol oo kale ah western cape iyo kwazulu natal magacyadooda ma noo kala sheegi kartaa
muwaadinkii xal ugu dambeeyey ee la dila allahu naxariista waxaa lagu magacaabi jiray yuusuf macalin muwaadinkii ka horreeyey oo lagu dilay durban isagana waxaa lagu magacaabi jiray maxamed xuseen halka muwaadin kale oo kaylija tuulada kaylija ee hoos dhacda deegaanka town isagana lagu magacaabi jiray aadan maxamuud waxaa ka sidoo kale dhaawac loo geystay laba dhalinyara oo iyaguna ka shaqaynayay dukaamo ku yaala tuulada kaylija ee duleedka magaalada cape town
marka yaa dilkaasi geysanaya
inta badan dilalka waxaa geysta kooxo burcad sood afrikaan ah ee rabaa inay dhacaan marka isfaam la-aan xagga waxaa jirta soomaalida ee inta badan luuqada aan aqoonin iyo nimankan burcada ee raba inay dhacaan balse ka faqayaan in soomaalida ay haystaan baastoolado ama qoryo ay isaga difaacaan
halka aad warkaasi kala socotaan waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa wadnaha lagaga qalay cisbitalka weyn ee caasimadda dalka suudaan ee khartuum hadal kooban oo wakaaladda wararka suuna baahisay ayaa lagu sheegay in madaxweynaha oo toddobaatan iyo saddex jir ah lagu sameeyey qalliin fudud oo xididada kuwa wadnaha xinjiraha lagaga saaray fidnimadii arbacada qalliin kaas oo lagu sheegay mid fudud oo lagu daweeyo xididada wadnaha warbaahinta waxaa intaa ku dartay in isla markiiba madaxweynaha waajibaadkiisa shaqo uu ku noqday markii qalliinka uu soo dhammaaday sarkaal dowladda ka tirsan oo wakaaladda wararka reuters la hadlay ayaa sheegay in qalliinku uu ahaa mid fudud waxauna intaa ku daray madaxweynaha isla markiiba uu ka baxay cisbitalka warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya habeennimadan waa naga intaa ciddii warkeenna uu seego waxa ay ka bogan karaan bogga internetka eenu ku leenahay ee radio muqdisho dotnet warka waxaa idiin farsameynayay maxamed cabdikhalaf waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo cabaas maxamed faarax ah inta warkan mid lamid a aanu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa aniga maxamed cabdikhalafba sidaasiyo nabadgelyo